dabkan oo ka kacay garaash ku yaala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa laga soo sheegaya inuu geystay khasaare kala duwan dabkan ayaa ka dhashay mid ka mid ah gaadiid ku jiray geerash ku yaala magaalada isagoon intaasi kadib u gudbay goobo ganacsi iyo kaalin shidaal oo ku agtiiray goobta wararka ayaa intaasi ku daraya in uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah dadkii ka agdhabaa goobta uu dabka kacay sidoo kale waxaa ku gubtay dhammaan gaadiidka yaalay garaashka iyo goobihii ganacsi oo dhammaantooda basbeelay marka laga reebo saddex gaari oo laga badbaadiyey dabka qaar ka mid ah ganacsatadii ay soo gaartay dhibaatadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada soo gaartay iyo waxaa sababay dabka ammaanay ahayd ammaanadiina haddee waa laiska qaadayaa dadkaa la qaadaya adduunyadaa la qaadayaa marka waxaan is leenahay waa wixii adduun dhigi jira wixii ugu dhib yaraa baa ka dhacay sidii dabku u bilowday ilaa haddoo shan saac iyo bar la marayo rag baa waxay saaran yihiin haamaha iyo baasha gubanaysa korkeeda
horta alxamdulilah horta wixii ilaahay keeno qadara waa ku qanacsannahay oo qadar ma diidi karno alxamdulilah qadar baanu ku dhacday saa u jeedaanba kaalinta waxba kama badbaadin oo waa wada jugteen xataa buugtii deynta waa gubatay alxamdulilah kolba ilaahay baa awalna siiyey haddana waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay bedel khayr qabana siiyo kaalintaas dabkaas wuxuu ka dhashay sidana loo sheegay sidaal la dallacayay ka dhashay wiil sidaalka dallacayay laba wiil baa dallacaysa wiilo wiil ka mid ah qabaa dhaawaca gaaray sidana loo sheegay labada gacmood buu ka dhaawacan yahay wiil aan dhaawaciisa ma arag alxamdulilah de wixii ilaahay keena inaan ku qanacno qadar ah waa ku qasbannahay balse dayac baa jirada xagga dabdamiska ah dabdamisku xilli leydayna soo gaartay oo xeer iyo fandhaal kala dhaceen cilladda kaloo jirtaa waxay tahay isla markii meesha markay timo gadaal ay ka soo gashay dabka demiskiisii meeshii hore la rabay in qayb kale laga geliyey hal dabdamis baa noo timo weliba biyihii ka dareen haamanka ama booyadihii awalba lagu maciimsan jiray oo shirkaduhuna waa naga soo daaheen marka waxaan isleenahay kolba qadar bay ahayd laakiin cabasho ama cilladdaa hadda aan tabaynaa waxay tahay xagga dabdamiska in xaggaas uu ka jiro xoogaa dayac badan oo ay hal haan noo timi ama hal booyad ay noo timi oo iyadana biyihii ka sii go-een kulli calaa xaal wixii qadara alxamdulilah waa ku qanacsannahay cuntidaas ilaahay baana siiyey haddana ilaahay baana siinaya inshaa allah xisaabi karno wixii gaari gudaha ku jirtay saddex gaari keliya laga saaray meeshuna waa buuxda saa aragtaan ilaa iriday gawaaridu yaalleen iska rogooyinka iyo booyadaha iyo gawaarida dhan ilaa iriddisu ka yaalleen marka saddex gaari keliyaana meesha ka badbaaday oo laga saaray gaari yar iyo gaari booyada iyo gaari kale wixii gaari ahaayo meesha ku jiro waa gubteen wixii hantiyo taalle waa gubteen kolba dee saddexdaa gaari baa wax haddeer meeshaa laga saaray wixii hanti yaallay
si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay dabka kacaya guryaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ayayd markii dab xoogan uu ka kacay guri ku yaalla magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan